arrintaas dhowr mar ayaa la isku degay haddana waxaa loo xilsaaray odayaasha dhaqanka ayaa loo xilsaaray si ay usoo dhisaan ayna usoo xilaan xubnaha baarlamaanka saddexda gobol ee koonfur galbeed sidii ay usoo hooshii waa socotaa odayaal qaarkooda ayaa fataxyo gobolka shabeellaha hoose iyo gobolka banaadir u aaday insha allah waxaa la rajaynayaa in ay imaan doonaan biusbuuc cusub gudihiisii marka baarlamaankana dhismihiisii la berbergelin doono hoosha baarlamaankan ay dhamaan doonto saas ayaan rajaynaya badanaa waa joogaan qaar yar baa fasax ay ka baqan insha allah waa soo dhamaystirmi doonaa mardhow bsitnaankan gudihiis usbuucan waan filinaynaa insha allah kuwaas keligooda ma noqon karaan waa dhaqankii hore ee madaxweynaha kuwii madaxweynaha doortay iyo wixii yani mataqaanaa goboladan saddexdan gobolba saami ku leh tuulo ka leh meel mog ka leh in ay yani mataqaanaa ay soo helaan bay noqonaysaa dad baan qabaqanta waana la filayaa mardow inay soo galaan insha allah by qabiil baa lagu salaynayaa sida aan rajaynayo sida xaaladda ay u socoto qabiil walba asaa soo xulanaya xubnihii ku soo aado weliba shaxdii mala soo bandhigin qabiil walba wixii soo aadi lahaa laakiin inshaal isbuucan gudihiisii shaxdina waa lasoo bandhigi doonaa qabiil walbana xubnihii baarlamaanka uu matali lahaa ayay soo xulanayaan haa saddexdaa gobol shabeellaha hoose baay bakool haddii noqon lahayd gobol haddii ay noqon lahayd degmooyin haddii ay noqon lahayd qaabka qabiilada hadba wixii ay odayaashaas ay isku raacaan